insha allah waxaan ku soo dhawaynayaa inaad aad u taqaanaan maxamed carab insha allah isagana nala qaybsan doono walaalkeen kelmad baraarujin ah oo ku saabsan xisaalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta cabdulqaadir meel buu iga dhacay markuu wuxuu igu xijiyey qoladii xisbiga iyo wadaadadii anna hadal badan ma aqaan marka dhibtaas ay haysatay ah la yaabinina walaalayaal waa mahadsantihiin aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa qoladii inoo soo abaabushay xafladda tan fiican oo maanta oo maanta loo loo isugu yimid sidii ummadda soomaaliyeed waxa loogu qaban lahaa marar badan baynu isu nimid waxyaalo badan baynu ka shaqay laakiin waxaa mahadla maanta haddee aynu halkan ugu shirsannahay war maxaynu ummadeennu u qabannaa war maxaa aanu ummaddeennu u qabannaa caafimaadkeedii waxbarashadeedii jiritaankeedii haddaynu laba sano saddex sano ka hor ka hadlaynay war sidee wax loo biiyaa hadda waxaynu u soo jeedsannaa war sidee wax loo dhisaa taasina waxa weeye waa fikrad fiican waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa walaalkay dhakhtarka cabdulqaadir anigu waxaan ku dhashay magaalada gaalkacyo waan garan karaa magaalada gaalkacyo caafimaadka ay u baahan tahay waan garan karaa dhibaatada ka jidha waana la socdaa sida maanta caafimaad loogu baahan yahay bulshadoo dhan baa u baahan laakiin waa la sii kala daran yahay anugu waxaan qabaa maanta arrintaasuu walaalkay inoo keenay inaynu guntiga dhiisha isaga dhigno inaynaan waxba la harin inaynu maanta waxaynu qaban karra qabanno sababta waxay tahay sida uu sheikhu sheegay hadda waa sadaqa jaariya sadaqa jaariyana qof kasta oo noolba u baahan qof kasta oo baa u baahan marka hadalku haddee ku dheeraan maya dad badan baa iga dambeeya walaal waxaannu ku leenaha soo dhowow waxba kaa hagran mayno meeshaan waxa joogaa waa dadkaadii waa soomaali weyn looma kala harin marka waxaa weeye magaaladaanna caaday leedahay markay dhibaata timaaddo markay wax yimaadaan looma kala haro fiicnaan iyo samaan midna kuma kala haro waa dhici kabaa meelo badanoo dadku ku kala qaybsan yahay laakiin magaaladan waxaan kuu sheegayaa dadka magaaladan degana waa midaysan yahay waa dad walaala waa dad dhib iyo dheef labadaba qaybsada marka walaal waxaan ku leenahay maanta waxba kaala hari mayno sababta waxay tahay waxaad noo keentay wax bani aadamnimadu u baahan tahay wax qof kastoo aynaga u baahan yahay waa caafimaad caafimaadna maanta in wax lagala haro xaq maaha marka soo dhowow baan ku leenahay magaaladaan kugu soo dhawaynaynaa gacno furan baan kugu soo dhawaynaynaa hadda weelkan baan ku leenahay raallina ha layga noqday hadda waataan hore uga ofeertay wadaadadiyo hadda awal waxaan ku tababartay xisbigii baa laygu dabadaray waa mahadsantay waxaa soo socda barnaamij runtii aad iyo aad u wanaagsan oo almost twenty minutes soconayo waa video ama movie yar oo laga soo duubay isbitaalka waxaad u baahan tihiin isbitaalka si life ah hadal keliya laguma cabiri karo si life ah in loo barto maxaa yeelay waxaan rabnaa quluubteenna iyo isbitaalka inay isku xirmaan danta aan leenahay waa intaas keliya oo ay nala daadegto waxa aan sheegayno inay dhab yihiin kale marka walaalayaal insha allah videogaasaan bilaabanaynaa aan isku dayna inaan aamusno waa eighteen minutes waay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta cabdulqaadir meel buu iga dhacay markuu wuxuu igu xijiyey qoladii xisbiga iyo wadaadadii anna hadal badan ma aqaan marka dhibtaas ay haysatay ah la yaabinina walaalayaal waa mahadsantihiin aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa qoladii inoo soo abaabushay xafladda tan fiican oo maanta oo maanta loo loo isugu yimid sidii sidii ummadda soomaaliyeed waxa loogu qaban lahaa marar badan baynu isu nimid waxyaalo badan baynu ka shaqay laakiin waxaa mahadla maanta haddee aynu halkan ugu shirsannahay war maxaynu ummaddeennu u qabannaa war maxaa aanu ummaddeennu u qabannaa caafimaadkeedii waxbarashadeedii jiritaankeedii haddaynu laba sano saddex sano ka hor ka hadlaynay war sidee wax loo biiyaa hadda waxaynu u soo jeesanaa war sidee wax loo dhisaa taasina waxa weeye waa fikrad fiican waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa walaalkay dhakhtaka cabdulqaadir anigu waxaan ku dhashay magaalada gaalkacyo waan garan karaa magaalada gaalkacyo caafimaadka ay u baahan tahay waa garan karaa dhibaatada ka jidha waana la socdaa sida maanta caafimaad loogu baahan yahay bulshadoo dhan baa u baahan laakiin waa la sii kala daran yahay anugu waxaan qabaa maanta arrintaasuu walaalkay inoo keenay inaynu guntiga dhiisha isaga dhigno inaynaan waxba la harin inaynu maanta waxaynu qaban karra qabanno sababta waxay tahay sida uu sheikhu sheegay hadda waa sadaqa jaariya sadaqa jaariyana qof kasta oo noolba u baahan qof kasta oo baa u baahan marka hadalku haddee ku dheeraan maya dad badan baa iga dambeeya walaal waxaanu ku leenaha soo dhaweey waxba kaa hagran mayno meeshaan waxa joogaa waa dadkaadii waa soomaali weyn looma kala harin marka waxaa weeye magaaladaadana caaday leedahay markay dhibaata timaado markay wax yimaadaan looma kala haro fiicnaan iyo samaan midna kuma kala haro waa dhici kabaa meelo badan oo dadku ku kala qaybsan yahay laakiin magaaladan waxaan kuu sheegayaa dadka magaaladan degan waa midaysan yahay waa dad walaala waa dad dhib iyo dheef labadaba qaybsada marka walaal waxaan ku leenahay maanta waxba kaala hari mayno sababta waxay tahay waxaa noo keentay wax bani aadamnimadu u baahan tahay wax qof kastoo aynaga u baahan yahay waa caafimaad caafimaadna maanta in wax lagala haro xaq maaha marka soo dhawo baan ku leenahay magaaladan kugu soo dhawaynaynaa gacno furan baan kugu soo dhawaynaynaa hadda weelkan baan ku leenaha raallina ha layga noqday hadda waataan hore uga ofoortay wadaadadiyo hadda awal waxaan ku tababartay xisbigii baa laygu dababaray waa maasantay